wararka laga helaya degmada dhuusamareebe gobolka galgaduud ayaa kusoo warramaya in deegaanka taaragaduud uu ka dhacay dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan iska horimaadka labada dhinac ayaa sababay dhimashada ku dhowaad toddoba ruux iyo dhaawaca in ka badan toban kale kuwa oo ka wada mid ahaa dhinacyadii dagaalamay hase ahaatee waxaa horay u jiray dad rayida oo siyaabo kala duwan loogu dilay deegaanka qaar ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka galgaduud ayaa wada dadaallo lagu baajinayo colaad mar kale ka dhacda deegaanka taaragaduud oo ku dhowaad labaatan kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaan baaq nabadeed dirayna beelaha walaalaha oo xaq ay kala hayaan ay jirin oo iskumahadaayo maalin la arkaan waxaanu diraynaa odayaasheenaan oo dhan baaq nabadeedan walaalla u diraynaa baaq nabadeed nabadoone dagaalka dagaalka saakay ka dhacay deegaanka u dhow degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud muxuu salka ku hayay wallahi aanan qabiilow salka ku hayaa wax kale kuma hayo aanooyin aanooyin qabiilow salka ku hayaa waxaa un la kala siyaasanayaa waa xaqdarro iyadoo bishii ramadaan oo aakhira la joogo oo maalinkii la cibaadaysan hayaa dhiig lagu qubaysanaya waana aano anugu hadda wax kale sidaasoo salka ku hayaa ma odhan karo laakiin aanooyin qabiilow salka ku hayaa qabiilkaas kolba odayaasheena waxaan usoo jeedinaynaa baaq nabadeed odayaashiinii dhaqanka ma jiraan wax dadaalaa oo hadda aad wadaan oo lagu qaboojinayo colaadda halkaa ka taagan wallahi nin annaga odayaasheena hadda halkan jooga oo meel mudug oo reer maxamuud hiraab kolleyba un dadaal waxaan wadnaa arrintaas lagu qaboojinayaan jecelnahay hadii alla cilmi dhinaca kale odayaashoodii ma ka wada hadasheen si xiisadaasi labada dhinacba aad isku dhan uga soo jeesataan maya hadda wuxuu dhacdadu saakayba dhacdaba waxaan kala hadlaynaa saakay dhacdadu dhacday dhimasho iyo dhaawac fara badan baa la sheegahayaa marka weli kamaana waa laakiin berdow waa ka wada hadli doonaa odayaashaas herbeegta oo oo dhanka kaleta hogaalkeenna waxaa na lasoo gaarsiiyey laba qof laba qabiil oo maalmahan iswar fadhiday oo aanadu nin waxay ka bilowday gurigiisa isagoo jooga la dilay gabar lala dilay haddana saddex kale la dilay haddana saakay iska horimaadkaas waa u ka dhaca meesha intaas aan xogta ka haynaa khasaarihii dagaalkii saakay ka dhashay maxaa la idiin sheegay odayaashiina dhaqanka
wallahi annaga xaggeena deegaan ahaan saddex baa la sheegayaa iyo saddex dhaawaca marka dhinacan kalena weli waa saddex iyo waa laba saasaa laysku hayaa laakiin kolba laba xaqiiqaha saasaan maqlay iyo dhaawac sana
isku dhaca labada dhinac ayaa salka ku haya dilal aana qabiil ku salaysan oo horay uga dhex dhacay dhinacyada haatan dirirtu ay ka dhex oogan tahay inkastoo isku dhacyo horay uga dhacay deegaanka lagu guulaystay xallintooda cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo